barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeena duhurnimo oo idinka imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco toddoba iyo tobanka bisha maarj sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala soo jeedinayaa anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandure
qodobada aan dhegeystayaal idiin hayno barnaamijkana waxaa ka mid ah wiil qurbaha ka laabtay oo ku sugan gobolka mudug waxa uu ka hadlayaa in la jiheeyo dhallinyarada hore u ahaan jirtay burcad badeeda qofkii shalay tuugga ahay hadduu dee helay wax noolal iisheeg uu shaqaysto shaqadiisii xirfadiisii oo joogta kolley ma u malaynaya inuu tuugnimo ka dooranayo ma fahamtay waayo waa ku khasaareen wax natiijahana laguma haayo taas waxa weye muhiimiyadda waxa waa qofka xirfadiisa inuu ku shaqaysto wax xalaalna uu shaqaysto waxaad kalood maqli doontaan golaha deegaanka dhallinyarada laasacaano oo bilaabay inay caawiyaan dadka ay saameeyeen abaaraha
annaga gola deegaan ahaan dhallinyara ka dhallinyar ahaan abaaraha waxaa jirta in aanu isu howlay sidii aanu dadka abaaruhu saameeyeen ee deegaankii nalaga soo doortaya iyo kuwo kaloo ku soo biiray waa in aanu u kacno
heesan ah waan idiin haynaa
waxay bishaara ama i barwaaqaa isma aragtidaadii sidoo kale xubintii ciyaarahana waad maqli doontaane marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa mar kaleeto adkeeyey baahida loo qabo hab cusub oo lagula tacaalo halista nukleerka ee kuuriyada waqooyi ee sii kordhaysa taasi oo ay ku jiraan tallaabooyin ka adag siyaasaddii madaxweynehii hore ee maraykanka obama ee istiraatiijiyadda dulqaadka isagoo ku sugan dalka kuuriyada koonfureed ayaa tillerson waxa uu maanta sheegay inay dhammaatay siyaasaddii dulqaadka islamarkaasina ay hadda darsayaan tallaabooyin diblomaasiyadeed amni iyo dhaqaale oo ka dhan ah kuuriyada waqooyi tillerson ayaa socdaalkiisii ugu horreeyey ee asia waxa uu ku marayaa dalalka dariska la ah kuuriyada waqooyi ee jaban kuuriyada koonfureed iyo shiinaha kadib markii kulan uu la qaatay sihayaha madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed wang yuhan iyo wasiirka arrimaha dibadda yun buyunsi ayaa tillerson waxa uu sheegay in dadaaladii diblomaasiyadeed ee socday labaatankii sannadood ee tegey ay guuldaraysteen suuriya ayaa sheegtay inay soo dhegeystayaal suuriya ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad dagaal oo ay leedahay israa'iil islamarkaana ay gantaal ku dhifatay mid kale israa'iil ayaa si kastaba sheegtay in dhammaan diyaaradaheeda ay si nabdoon usoo noqdeen kadib markii ay duqeymo ka fuliyeen bartilmaameedyo ku yaala dalka suuriya subaxnimadii jimcaha israa'iil ma aysan sheegin waxa ay ahaayeen bartilmaameedyada hase yeeshee suuriya ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaal ee israa'iil ay weerareen bartilmaameedyo militari meel u dhow magaalada balmeyra tallaabadaas oo ay suuriya ku qeexday daandaansi lagu caawinayo kooxda daacish iyada oo ay tahay wax aanan looga barin ayaa ciidamada difaaca israa'iil ee i d f waxa ay soo saareen bayaan ay ku qirteen howlgalka waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in habka difaaca gantaalada israa'iil uu qabtay dhowr gantaal oo lagu soo riday islamarkaana diyaaradahooda ay soo laabteen iyada oo aysan wax dhibaato ah soo gaarin
dhowaan waxaa deegaanada puntland lagu afduubtay markab ganacsi kaasi oo la sheegay in gacantu u galay koox burcadbadeeda haddaba dhallinyaro u badan kalluumaysato ayaa inta badani waxa ay ku biiraan falalka burcadbadeeda iyaga oo sheegay in dhibaato ay kala kulmaan kalluumaysiga sharci darrada ah cabdulaahi jaamac diirshe oo ka laabtay qurbaha ayaa waxa uu ka hirgeliyey gobolka mudug adeeg ganacsi oo kalluumaysatada lagaga iibsanayo kalluunka ay soo jilaabtaan wuxuuna xoogga saaraa in uu fursado uu siiyo dhallinyarada cabdulaahi jaamac ayaa u arka haddii dhallinyarada fursad la siiyo in ay faraha kala baxayaan faldembiyeedyada cabdiwaaxid macalin isaaq ayuuna u warramay
sababta marka allaal markaan imid waddanka aan fiirfiiriyey aan eegay kheyraadkii baddu aan laga faa'iidaysanaynin sababtaas baa aad iyo aad aniga u dhalisay in calaashaan dad badanna ay u noqoto eh, inay ka faa'iidaystaan xooggooda oo badyaqaanah ii sheeg anigana ii sheeg aan u diyaariyo qalabkii iyo ii sheeg doomihii iyo qalabkii kalluumaysiga iyo tallaagad meeshaasaa shaqada ka bilaabay markaan ka bilaabayna gul iyo natiijo badan baan ka soo hooyey waxa weeye dadka kalluunka ayagoo aan aad u cuni aqoonin maanta waxaa bilaabatay kalluunkii inuu soconayo oo la cunayo ii sheeg eh, waana faa'iido aad u badan Ee, cabdulaahi dad badanaa isweydiinaya in nin dhalinyaro ah oo ka yimid qurbaha gaar ahaan dalalka yurub tegey ee dib usoo laabtay in gobolka mudug uu shaqa abuur heerkan la ega ka sameeyo Ee, maxay ahayd sababta kugu kaliftay sababtii ugu kalifto waxaa waaye eh, qof walba markuu imaado waxaa wanaagsan inuu fiiriyo isha ganacsi oo soco karta ama baahida ganacsi miimidda ma ahan qof kale waxa uu sameeyey adiga inaad ku daysatid oo aad samaysid Eh, miimid waxa waaye wax cusub oo fikir cusubeh oo dalkan wax taraya dadkan wax taraya in calaashaan aad samaysid hadda waad aragtay abaaro badan baa jiro xoolihii iyo dunyadii waad aragtay gabaabsi way marayaan Eh, kalluunkiina waxa waaye waa faa'iido la mid ah oo laga helayo calaashaan hilibkii Qo- qofka bini'aadanka hilib la'aan ma noolaan karo waana hilib aad iyo aad ugu fiican qofka bini'aadanka Eh, aragtida indhaha dhihin Eh, waa hilibka cad hilibaha la dhaho waa hilibka calaashaan dad badoo bukaan ah ee u wado ciil qabaa inay cunaan Eh, hadday dadka bartaanna aad iyo aad bay ugu fiican tahay waana horumar badan Ee, cabdulaahi ee, gobolka mudug gaar ahaan dhinacii xeebaha ka samaysay shaqa abuur intee dhalinyaro ka faa'iidaysatay ee, hawshan kalluumaysiga wallahi lama soo koobi karo xataa kuwa oo ii sheeg doome iska haysta baa jiro oo ii sheeg aanan haysan batroolkii iyo wax ay ku shubtaan waxaan samaynay calaasha maalgelin investment wax la dhaho qofka inaad eh, shidaalkii wixii siisid hadhowda markuu wax soo saartana laga goosto baaqigiisana uu helo Eh, qaababkaas baa xataa dadka u tayeynay Eh, haddana waxaan rajaynaynaa hay-ado badan wax way ballan qaadeen waxaana rajaynaynaa qowmiyado kale oo inay nagu daystaan oo nala soo sheergareeyaan oo ii sheeg horumar badanoo ballaaran waayo gacmo badujir bay wax ku gooyaan far keligeed foolma dhaqda baa lalahay waxa waaye markaan badan nahay wax badan baa qaban karnaa waxaana rajaynaynaa in market xataa loo sameeyo magaalada gaalkacyo oo beleys ah oo hoolfereesaro ay yaalaan qaboojiyaal ay yaalaan si wixii kheyraada la keeno maalin walba available uu ahaado Ee, cabdulaahi xaggee ka timid markii hore aniga waxaan ka imid waddanka finland aan ka imid eh, originally eh, muddo dheer waa degnaa waddankaas Eh, mar allaal markaa imidne howsha noocan baan ku dhaqaaqay Eh, ilaahayna waa nagu guuleeyey dad badanaan nahay oo tiim ah Eh, haddana waxaan rajaynayaa tiim badan inuu nagu soo darsamo waxa weeye hay-ado badan waxbay ballan qaadeen meeshaas waxaa laga yaabaa guulo badan inay kasoo hooydaan ilaahay hadduu idmo Eh, eh, waxaan rajaynayaa nabad iyo barwaaqo in ilaahay ummadda uu siiyo Eh, abaarta haysan ilaahay ummadda uu ka dulqaado hawsha ganacsiga ah intii aad yurubta joogtay miyaad ka shaqayn jirtay maya maya shaqaalo dowlad ba ahay waa shaqayn jiray aniga ay sheeg eh, oo shaqaalo baan ahay Eh, laakiin howl ganacsi yurub gudaheed kuma aana qaban waa first time waxaan waaye ganacsiga waa fiican yahay Eh, ra'yigaanna keligay kuma koobno waa dad badan oo ballaaran oo dalad ah waanan ka wada shaqaynaa Eh, laakiin aniga horjoogo baan u ahay fikirkii baan lahay Ee, cabdulaahiyow dhalinyarada gaalkacyo joogta ee, qaar badanaa isweydiinaya nin qurbaha ka yimid yurubta ka yimid uu gobolkii gaar ahaan dhinacii xeebaha ka sameeyo shaqa abuur intaa la eg ee, sababta ku kalifi kartaa maxay tahay waxaa ku kalifi karta waxa weeye oo dhalinyarada hadda ay ka fikirayaan waayo waxayse arkin dad badan oo imaado oo dalxiis inta isaga imaadaan iska laabta baa jira wax macaani aan soo kordhin dadka haddii loo imaado qofkiiba hadduu shaqo geliyo shan qof macaani badan baa imaanayo waxaa imaanaysa dadka inay horumar gaaraan waxaa imaanaysa shaqo bixiyo badan inuu imaado oo khasaare maaha qof walba hadduu keeno wax ra'yi eh, ra'yigaas uu dad ku saborti gareeyo oo waxaa imaanaysa shaqaalo badan inay abuurmaan Eh, dhibkan inuu yaraan doono baan rajaynaya cusriga yaraan doono qof walba hadduu helo rootiga uu raadinayo waxaa la ii sheegay in qaar ka mid a dhallinyarada ee shirkadiinan ka shaqaysa kalluumaysiga inay horey uga mid ahaayeen kooxihii burcad badeeda ah haddana laakiin ay shaqo abuur haystaan ma jirta arrintaa waa waxa keliyoo la raajicinayo waaye ee, ii sheeg qofkii shalay tuugga ahay hadduu dee helay wax noolal ii sheeg uu shaqaysto shaqadiisii xirfadiisii oo joogta kolley ma u malaynaya inuu tuugnimo ka dooranayo ma fahantay waayo waa ku khasaareen wax natiijana laguma hayo taas ee, waxa weye muhiimiyadda waxa waye qofka xirfadiisa inuu ku shaqaysto wax xalaalna uu shaqaysto ma ku jiraan marka dhalinyaro caynkaas Eh, waa laga yaabaa inkastoo aysan anaga isku kan muujinaynin dadkan aan aad u kala aqoonin waa laga yaabaa macquul waa inay ku jiri karaan waana important in calaashaan dhaqan celin ahaan looga dhigo xirfadooda in loo abuuro si ays u hunguriyeen dad xoolahooda ma aaminsan tahay in hawshan eh, kalluumaysiga ah oo dhalinyarada looga faa'iideynayo haddii ay sii socoto in dhalinyaradu dhalinyaro badan ay kaga baaqsan karaan eh, falalkii burcad badeednimada ahayd Ah, aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aadaan ugu malaynaya waxaan aaminsanahay boqol kiiba boqol qof gurigiisa iyo albaabkiisa ku helayo rootigiisa inuusan meel kale rooti qaldan ka doonanin uusan ku faa'iideen wax ka jiran uusan aqoonin
kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi jaamac diirshe oo ka laabtay qurbaha oo ka hirgeliyey gobolka mudug adeeg ganacsi oo dhanka kalluunka ah
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dhalinyarada soomaalida ayaa door weyn ka ciyaara sidii ay uga qaybgeli lahaayeen gurmadka abaaraha ee sida weyn u saameeyey dalka oo dhan dhalinyarada magaalada laascaanood ayaa ka mid ah kooxaha isu xilqaamay inay dadka ay abaaraha saameye- saameeyeen ay waxtaraan warbixintaana waxaa laascaano kasoo diray wariyaheenna cabdikariin olol
golaha deegaanka degmada laascanood ayaa waxaa ku jira dhallinyaro aada u fara badan kuwaasoo doorasho ku yimid dhallinyarada golaha deegaanka ku jirta oo qaarkood ah, jaamacadaha dhigtaa dhanka kalena xildhibaanadaasi xiriiru haya bulshada ayaa waxay bilaabeen dadaal lagu caawinaya qeybaha kala duwan ee bulshada Ah, xildhibaan xamse oo ka mid a dhallinyarada golaha deegaanka degmada laascanood ayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa uga waramay dadaalada ay sameynayaan sidii lagu caawin lahaa bulshada bismillaahi raxmaani raxiim haddii aan ka waramo arinta een, annaga gola deegaan ahaan dhalinyara ka dhalinyar ahaan abaaraha waxaa jirta een, in aanu isu howlay sidii aan dadka abaaruhu saameeyeen ee deegaankeena laga soo doortay ah iyo kuwo kaloo kusoo biiray waa in aanu u kacno waxaa jirta guddiyo aanu samaynay een, hadday tahay dadka miiga iyo dadka gudaha een, degmada laascaanood ku sugan walow anaa miiga aad aanaan u gaadhin laakiin dadka magaalada gudaheeda kusoo barakacay oo xoolihii ka dhammaadeen oo naftooda la soo galay oo aada u tiro badan waxaa jirta in aan dowladda hoose aanu masaariifo uga samaynay maalinba sidii awooddu tahay dadkaa yimaado de iyadoo walow aan waxba la gaadhsiin karin Een, xildhibaane een, waxaad ii sheegtay golaha deegaanka dhallinyaradiina ku jirta inaad u kacdeen in dadka la caawin lahaa bal iga waran doorka dhallinyarada guud ahaan gobolka iyo sidii la isugu xidhi lahaa dadaaladana loo sameyn lahaa dhalinyaro badan oo ku howlanna way jirtaa een, sidii ay dadkaa tabaalaysan abaaruhu saameeyeen ugu gurman lahaayeen haddii ay wax isugu dari lahaayeen haddii ay iyagu wax u raadin lahaayeen intaba markaa waanu iminkana waanu wadnaa in aanu annaga kula goda deegaan ahaan aanu dhalinyarada magaalada aanu iyagana la xidhiidhno sida arrintaa noogala qayb qaataan oo aanu guddiyo u samayno si wax la isugu qorqoro oo aanu waxa aanu annagu gacanta ku hayno iyo wixii meel kale laga doonayaba aanu een, uga wada shaqayno Een, dad fara badan oo dayacan baa jira markaa bal dhaqaalaha iyo qaabka aad u ururinaysaan iyo waxyaabaha bal nooga waran Een, wallaahi een, horta een, aad bay abaartu een, u dheer tahay een, dadkana u saamaysay dadkii een, cunto iska daayey een, xitaa waa radan yihiin marka qofkii mara keeni lahaa inuu keeno waa mid muhiima kii kiish keeni lahaa kii rufuc keeni lahaa kii kiilo keeni lahaa halka doolar kii soo diraya point five waa waxtar arrintaasi maanta in markaa loo wada kaco baan dadkana een, aad iyo aada ugu boorinaynaa waxyaabaha hadda ugu daran aad dhalinyar ahaan maadaama xildhibaan golaha deegaanka tahay dhalinyaradana ka mid tahay maxaa ka mid a waxyaabaha ugu daran hadda sida weyn ay dadku idinku soo tabinayaan wallaahi waxaa ugu daran een, dhinaca hadeer dadkii xoolo iyo waxaa way dhaaftay waa baahi dadkii haysa haa hadda dowladda hoose maalintii waxaa yimaadaa ugu yaraan dee dad tiradoodu boqolaal gaadhayso oo xoolihii ka dhammaadeenoo dowladda hoose naf soo biday arrintaa iyadaa markaa mas-uuliyiinta degmada joogta sida maayirka iyo xogeyaha waxaanu kula talin dadkaa wixii la tari karo la taro qofkii boqol kun maalintaa la siiyo isaga iyo caruurtii dee wax maalintaa ay cunaano nafta ku celiyaan bay ka helayaan weyna jirtaayoo dad badan baa yimaada dadkaana wixii la gaadhsiin karo waa la gaadhsiiyaa
cabdikariin olol ayuuna u waramayey dhegaystayaal halka aad kala socoteenna waa v o a haatana dhankii heesaha bal aan soo qabanno basra iyo codkii cabdi xasan dege
beriyafkuhoyiyo buuriyo janaaliyo balcadiyo kuihirjilib oo wada baraaho inte ubaxa bixiye berihii bislaahadee intay ubaxa biixiyeen mirahay bislahaadeen obar kalaama inta bulaygu soo dhacay baalaha u siiman yahay obar kalaama inta bulaygu soo dhacay baalaha u siiman yahay oo soo bidhaamo barqaroob ku helayba oo soo bidhaamo barqaroob ku helayba barqaroob ku helayba bilicdooda leedahay barqaroob ku helayba bilicdooda leedahay waxay bishaara ama ii barwaaqa isna aragtidaadii waxay bishaara ama ii barwaaqa isna aragtidaadii barbarkee jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo kaabaadigoobaa barbarkee jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo abadigooba dugtadii jacaylka baryahani hayso weli kama baqsoonino waxa layga baaqa buuraha dushoodiyo hawada bannaankii buuraha dushoodiyo hawada bannaankii boholyowga caashaqa iyo waxaa la baalanbalay adabin karaay boholyowga caashaqa iyo waxaa la baalanbalay adabin karaay laba beer walaago baryo kala maqnaayo laba beer walaago baryo kala maqnaayo waxay bishaara amay barwaaba ismay aragtidaadii waxay bishaara amay barwaaba ismay aragtidaadii barbarkee jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo kaabadigooba barbarkee jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo waxaa ii bishaara oo ii barwaaqaa basro aragtidaadii waxaa ku luqaynayay cabdi xasan dige halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington haatanna dhankii ciyaaraha ayaan jaleecaynaa nuur xasan nuur ayaa stuudiyaha ugu wehliya oo soo jeedinay
aan ku horeyna ee xalay waxaa la soo gebagabeeyey wareegga lix iyo tobanka ee koobka yuruba league iyadoo kooxo dhowr ahna ay soo gudbeen halka kuwo kalena ay hareen kooxda roma ayaa ka badin weyday kooxda kubadda cagta leon inkastoo roma ay laba gool iyo gool ku badisay haddana waa ay hartay waxaana celcelinta goolasha labada lug oo ay labadan koox ay ciyaareen ku soo baxday shan gool iyo laba kooxda kubadda cagta ee leon ee dalkaasi faransiiska ciyaartii xalay k- oo ka dhacday magaalada roma ee dalka talyaaniga kooxda roma ayaa laba gool la hormartay waxaana ay ma- kooxda roma ay kaga badisay kooxda leon ciyaartii xalay laba gool iyo gool ciyaaryahanka lagu magacaabo kevin strudman oo qadka dhexe ugu ciyaara roma iyo ciyaaryahanka qadka dhexe ugu ciyaara kooxda kubadda cagta leon ee lucas tosart ayaa labada goolba dhaliyey tosart isaga ayaa goolka kooxdiisa ka dhaliyey ciyaar kale oo dhex martay kooxaha shaalka iyo brushia monjan gladbakh oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan dalka jarmalka ayaa waxa ay ku soo dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah lugtii hore waxaa laba gool iyo eber ku soo badisay kooxda kubadda cagta ee shaalka hase yeeshee ciyaartii xalay ayaa waxaa goolasha la hormaray kooxda monjan gladbakh waxaana u kala dhaliyey ciyaaryahanada andres christensen iyo ciyaaryahan maxamuud daxuud laakiin laba gool oo ay qaybtii dambe u dhaliyeen kooxda shaalka ciyaaryahanada leon goretsak iyo ciyaaryahan nabiil bentaleb ayay kaga daba tagtay waxaana isugeynta goolasha afar gool iyo gool ku soo baxday kooxda shaalka ciyaar kale oo waxa ay dhex martay xalay kooxaha beshiktash ee dalkaasi turkiga iyo kooxda olombiakos ee dalka griiga waxaana afar gool iyo gool ku badisay kooxda kubadda cagta beshiktash ciyaartaas oo ka dhacday magaalada istanbul laba ka mid ah goolasha beshiktash waxaa u dhaliyay ciyaaryahan rayaan babel saltaviga oo ah kooxda keliya ee matalaysa kooxaha dalka sbain ee tartankaana waxa ay laba gool iyo eber kaga badisay kooxda ka dhisan dalka ruushka ee krasnodar laba gool oo ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada bernan tarore iyo ciyaaryahan dolbrek ayay kooxda ayax amsterdam ee dalka holland ay kaga badisay kooxda f c copenhagen ee dalka denmark waxaana labada is-araga laba gool iyo gool celcelinta goolasha ku soo baxday kooxda ayax anderleq oo ka dhisan dalka beljimkana waxay hal gool iyo eber dirtay kooxda obel nicosia oo ah koox ka dhisan jasiiradda khubrus ciyaar kale oo dhex martay laba kooxood oo deris ah oo ka dhisan beljimka waa jenti iyo jenki waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool hase yeeshee lugtii hore waxaa shan gool ku soo badisay laba kooxda kubadda cagta ee jenk waxaana sidaasi celcelinta goolasha lix gool iyo saddex ugu soo baxday kooxda jenk manchester unitedna waxay hal gool iyo eber dirtay kooxda rostof ee dalkaasi russia goolka manchester united waxaa u dhaliyay ciyaaryahan huwan mata maantana waxaa la soo saari doonaa isku aadka tartankan yuruba league iyo sidoo kale tartanka kale ee koobka kooxaha horyaalada yurub ee champions leaga waxaana kooxaha isa sugaya inay is arkaan ka mid ah real madrid leicester city barcelona atletic madrid bayer munich brusia dortmund juventus iyo monaco ugu dambeyntiina laacibka qadka dhexe ee kooxda manchester united paul bagba ayaa ka maqnaan doona saddex ciyaarood kooxdiisa kubadda cagta manchester iyo xulka faransiiska ciyaaryahan bogba ayaa laga saaray ciyaartii ay shalay kooxda manchester united hal gool iyo eber uga badisay kooxda rostof qaybteedii hore waxaana uu ka dhaawacmay muruqa cajirka kulanka ugu horeeya ee uu ka maqnaan doono ayaa ah ciyaarta ay kooxdiisa manchester united ay axadda la ciyaari doonto kooxda middlesbrough ciyaaryahankan ayaa ah laacibka ugu qaalisan adduunka waxa uu kooxdiisa manchester united oo uu ku cusub yahay uu u dhaliyey toddoba gool isaga oo sidoo kalena baasay shan ka mid ah goolashii ay manchester united xilli ciyaareedkan dha- ka dhalisay horyaalada kala duwan oo ay ciyaarayso dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
haddii aan idin xusuusno qodobadii warka ugu doorka roonaa syriya ayaa waxay sheegtay in ay soo riday diyaarad dagaal oo ay leedahay israa'iil islamarkaasina ay gantaal ku dhufatay mid kaleeto israa'iil ayaa si kastaba ahaatee waxay sheegtay in dhammaan dowladaheeda ay si badqaba ay u soo noqdeen kadib markii ay duqaymo ka fuliyeen bartilmaameedyo ku yaala dalkaasi syriya gudihiisa subaxnimada maanta jimcada ah israa'iil ma aysan sheegin waxa ay ahaayeen bartilmaameedyada hase yeeshee syriya ayaa waxay sheegtay in dowladaha dagaalka ee israel ay weerareen bartilmaameedyo military meel ku dhow magaalada balmayra tallaabadaasi oo syriya ay ku qeexday daandaansi lagu caawinayo kooxda daacish iyada oo ay tahay wax aan laga baranin ayaa ciidamada difaaca israa'iil waxa ay soo saareen bayaan ay ku qorteen howlgalka aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo inala socodsiinaya qodobadii wararka caalamka ee v o e da duhornimadaan idin haysay markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay fanaanada maryan mursal ciise
caynkaad iila weyn tahay inaan kuula culusahay huno ayaan kaa codsanayaa waxaa ku luqaynaysay maryan mursal ciise iyada ayaana ugu dambaysay barnaamijkeena dhallinyarada waxaa wadajirin kugu soo jeedanayay nuur xasan nuur iyo anigoo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale hawada ku kulmi doono galabta sidaa iyo nabadgelyo